wadaad jir bay laba gamcood wax ku qaban karaane wadaad jir bay laba gamcood wax ku qaban karaane walaalayaal aan wada jirno way walaalayaal walaalayaal asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu maalin wanaagsan ku soo dhowaada barnaamijka falanqaynta wararka oo subax walba hadalhan kale aad dhagaystaan marka laga reebo khamiista aaraada jimcaha mar kale ee subax wanaagsan ayaan leenahay saaxiib yaal waa subax sabtiya taarikhdan ay ku aasdisan tahay afarta bisha shanaad ee may sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka qodobada ee saakay falqaynta wararka aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha galmudug axmed ducaali geele xaaf iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo ayaa waxaa sacdaha la sacdaha soo socda la filayaa in ay gaareen magaalada xeebeedka hoobyo ee gobolka mudug waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiib yaal ujeedka safarka ee axmed ducaali geele xaaf maanta uu ku tagayo magaalada hoobyo ee gobolka mudug qodobada kale ee saaka falqaynta wararka aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona qoyska haweeney askariga maraykanka soomaaliga ah oo ku dilay ee dalka maraykanka ayaa maanta waxaa la sheegay in la siinayo waa magdhag lacageed waad maqal doontaan goor oo faahfaahin ku saabsan waxyaabaha kale ee aad barnaamijkan saaka aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona maamulka somalilan ayaa waxay xirtay mas-uul ka tirsan maamulka puntland oo ay ku qabteen magaalada hargeysa caasimadda ee maamulka somalilan waxaan idiin soo gudbin doonaa ee faahfaahin ku saabsan magaalada garowe caasimadda ee puntland waxaa maanta ka furmaya shir wadatasha u dhexeeya xubnaha federaalka qaybta ka ah ee dowlad goboleedyada iyo madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka soomaaliya kulmaha hordhaca ayaa xalay ku yeesheen magaalada garowe caasimadda puntland waan idiin soo gudbin doonaa saaxiib yaal haddii awoodda laga helo magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland qarax ayaa ka dhacay khasaare ayaa ka dhashay waan idiin soo gudbin doonaa haddii alla awoodda laga helo qodobada wixii soo koreya barnaamijkan saaka aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka falaqaynta waxaa soo saaray ilaa socodsiin doona anigoo xasana saaxiibka imaad nuur axmed ayaa dhanka farsamada saaka ii qaabasan waa mar kale iyo falaqaynta wararka
balanfulaa dardaarmi dantu wadaajir weeye docdaada yay ka maylin arnatayda igu daa dantu wadaajir weeye docdaada yay ka maylin arnatayda igu daa dunidoba waa maahe dalka nabad ku sii jooge dunidoba waa maahe dalka nabad ku sii jooge عشقنا داديه ولقاها سيدي عشقنا داديه ولقاها سيدي
subax wanaagsan meel walba aad joogtaan iyo si kastoo maqal raadiyo hacdaado idiin soo gaaraya barnaamijka falaqiynta ayaad degeysanaysaan qeybihii hore barnaamijkana anagu aan ku geejirnaa aan ku bilownaa eh, madaxweynaha galmudug axmed cali gelle xaaf iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminaya ayaa socdaha la fila oo socdaha soo socda waxaa la filayaa inay gaaraan magaalada eh, hobyo ee gobolka mudug sharmaako maxamed maxamed sharmaako sulo ayaa arrimahaasi la socday islamarkaasna u dhuun daloolay sharmaaka soo dhow hadda maqlayso bal faahfaahin naga sii socdaalka axmed ducale gelle xaaf saaka la filayo inuu ku tago magaalo xoobaadka hobyo ee gobolka mudug wararka laga soo gaaraya ee magaalada dhuusamareeda xarunta maamulka galmudug waxa uu sheegayaa in ee, wafdi hogaaminaya madaxweynaha galmudug ee, waama baxayaan maanta magaalada hobyo halkaas oo maaragtay haddaba ay ka socoto soo dhaweyntooda waxaana la sheegayaa inay kasii gudbi doonaan oo garoowe iyo halka ay sii aadi doonaan marka een, qaar ka mid a dadka taagdhow waxaa oon weydiiyey sababta u tegaya hobyo waxay ii sheegeen inaysan ee, maaragtay si rasmi ah aysan hadda u faahfaahin karin ujeedada rasmiga ee madaxweynaha uu ku tegayo hobyo Ee, laakiin ee, qorshahaasaa socda inuu hobyo tago deetana uga sii gudbo magaalada ee, garoowe halkaas ay ku sharayaan madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka soomaaliya oo ku sugaya ra-iisul wasaarihii dalka waa tahay sharmaakow eh, axmed ducale gelle xaaf ma ognahay cid uu kula kulmayo eh, magaalada hobyo ee gobolka mudug
Een, ujeedada rasmiga lama oga iyo cidda uu kula kulmayo laakiin dabcan ee, saraakiil ka tirsan madaxtooyada oo la hadla waxay ii sheegeen in qorshahaasi uu socdo madaxweynahana uu tegayo ee, dabcan waxaa la ii sheegay in wafdi kasii horeeyay ogaashimii madaxtooyada gabooba uu hogaaminayo ay hobyo tageen ee, halkaasna qabanqaabo ay ka wadaan marka ee, lama sheegin la hadla ujeedada rasmiga uu tegaya laakiin inta badan madaxweyne xaaf wuxuu sheegaa inuu ka shaqeynayo sidii hobyada kadeeda lagu furi lahaa ee, dhowr jeer horena wuxuu tegayna wuxuu ka hadlay in ujeedada oo hobyo ugu noqonaya ay tahay furitaanka iyo sidii ay ku shaqeyn lahayd dekedda magaalada hobyo
aad baa mahadsan tahay sharmaka maxamed maxamed sharmaka sulu ayuu kaas ahaa oo faahfaahin naga siinayay eh, axmed socdaalka ee axmed ducaale gelle xaaf la filayo in asaga wafdi ballaaran uu hogaaminayo eh, saacadaha soo socda ay ku gaaraan magaalada hobyo ee gobolka mudug wixii waraab kusoo kordha socdaalkaasi axmed ducaale gelle xaaf waxaan kuu soo gudbi doonaa wararkeena iyo barnaamijyada dambe ee soo socda meel walba aad joogtaan iyo si kastoo maqal raadiyaha cadaado idiin soo gaarayaba ee maalin wanaagsan ayaan dileenaha saaxiibayaal qeybaha hore ee barnaamijka falaqaynta wararka ayaad degeysanaysaan raadiyaha cadaado ayaana idinka imaanaya saaxiibayaal
wanaagsani walaalayaal wadankiisa u shaqeeya walaalayaal shicibiyahow wanaagsani walaalayaal wadankiisa u shaqeeya walaalayaal wadajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane wadaajir bay laba gamcood wax ku qaban karaan anis weeshano walaalayaal aan wada jirnoy walaalayaal malan wanaagsan ada leenaha saaxiibyaal kulan wacan wanaagsan barnaamijka falaqeynta ayaa dhegeysanaysaa naad iyo xadaado ayuuna idinka imaanayaan ku bilownaa magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland faahfaahin dhereed ah ayaa kasoo baxaysa qarax xalay saqdi dhexe ee ka dhacay magaalada boosaaso ee gobolka bare sida warbaahinta ay u xaqiijiyeen qaar kamid a shacabka ku nool magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland ahna xarunta ee gobolka bare qaraxaas ayaa waxaa la sheegay inuu ka dhacay gur uu lahaa ee taliyo ka tirsan ciidanka puntland ee ka howlgala buuraha galgale ee gobolka bari kaas oo ku yaalaba waa bartamaha magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland qaraxaas ayaa waxaa la sheegay inuu ahaa mid la geliyey ee derbiga guriga taliyaha waxaana si weyn looga maqlay dhammaan xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland saraakiil ka tirsan ciidanka puntland oo ku sugan magaalada boosaaso iyo xarunta ganacsiga puntland ayaa raadiya xadaada u xaqiijiyey inay jiraan khasaare ka dhashay qaraxaasi islamarkaasna uu buriyey guryo kaag dhowaa goobta qaraxaas oo ka dhacay weli lama oga ammaan weli lama ammaanka ee puntland wax faahfaahina kama aysan bixin qaraxaasi xalay ee ka dhacay guri taliyaha ciidanka qeybta gobolka bari ee buuraha galgala lagula eegtay ee magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga ee puntland barnaamijka falaqeynta ayaad degeysanaysaan raadiyaha cadaado ayuuna kaga imaanaya saaxiibyaal anis weeshano walaalayaal aan wada jirnoy shicibiyahow wanaagsani walaalayaal wadnaahayagii rumaadow walaalayaal shicibiyahow wanaagsani walaalayaal wadnaahayagii rumaadow walaalayaal wada jir bay laba gamcood wax ku qaban karaane wadaajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal aan wada jirnoy walaalayaal anis weeshano walaalayaal aan wada jirnoy
barnaamijka falaqeynta wararka ayaad degeysanaysaan raadiyaha cadaado ayuuna idinka imaanayaa saaxiibyaal qeybihi hore ee barnaamijkana waa aan ku guda jirno maamulka magaalada minnesota ee dalka ee maraykanka ayaa la sheegay in qoyska ay- waa qoyska ay sii doonaan lacag magdhow ah oo dhan laba boqol oo milyan oo dollar waxaana tallaabadana ay baxday saddex maalin kadib markii askari maraykan ahaa oo askari soomaali maraykan ah lagu magacaabo maxamed nuur ay maxkamad ku heshay taladii lasoo dhaafay dalka haweendaasi oo la odhan jiray eh, justin daymond bixinta magdhowdaasi ayaa la gaaray qoyska haweeneyda la dilay iyadoo ay haysata dhalashada maraykanka iyo tan dalka australia waxaa la rumaysan yahay in maxamed nuur uu yahay askari ugu horreeye oo ka tirsan booliska gobolka minnesota ee lagu helo fal dil ah oo gudanayay waajibaadkiisa shaqo toogashada haweeneydaasi ayaa la sheegay inuu dhacay bishii julaay ee sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii waa shan iyo tobankeedii aaraadee sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobankee xilaa iyadoo u yeertay booliska si ay ugu soo gurmataan cabsi lasoo gurmanaatay hore qoyskeeda waxay codsadeen in lacag madhow ah oo dhan waa konton milyan oo dollar gudubka iyadoo loo geysta kaba- kabacdi la siiyo barnaamijka falaqaynta ayaad degeysanaysaan raadiyaha cadaado ayuuna idinkaga imaanaya saaxiibayaal
walaalayaal wada jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane wada jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane anisweeshano walaalayaal aan wada jirino way walaalayaal anisweeshano walaalayaal aan wada jirino way walaalayaal shicibiyahow wanaagsani wadnaahayagii rumaadow shicibiyahow wanaagsani wadnaahayagii rumaadow wada jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane wada jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane anisweeshano walaalayaal awada jirnoy walaalayaal anisweeshano walaalayaal awada jirnoy
mala wanaagsan leena saaxiibyaal barnaamijka falaqaynta wararka ayaad degeysanaysaan raadiyaha cadaado ayuuna idinka imaanayaa saaxiibyaal ciidamada maanka maamulka somalilan ayaa magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool ku xiray mas-uul hore uga tirsan maamulka puntland islamarkaasna soo noqday guddoomiyaha gobolka sool ee puntland abuukar cabdi geelle ayaa xilliga madaxweyne cabdiweli gaas soo noqday guddoomiyaha gobolka sool ee puntland wuxuuna hadda oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta ee la shaqeysa maamulka puntland ee ku sugan laascaanood mas-uuliyiinta gobolka sool ee somalilan ayaa ku idaya abuukar inuu magaalada laascaanood ka wada olole ka dhanka ah somalilan oo lagu taageerayo xukuumadda ee federaalka ee soomaaliya hogaansho maxamed cabdulaahi farmaajo gobolka sool ee somalilan ayaa waxay sheegeen in dhowaan maxkamad lasoo taagi doono abuukar islamarkaana ay soo bandhigi doonaan codeymo ay ku hayaan oo ku aadan qalqalidda ammaanka magaalada laascaanood ee gobolka sool abuukar ayaa xilka guddoomiyaha gobolka sool ee puntland iska casayay bisha oktoobar ee sanadkii labada kun iyo sideed iyo tobankii isaguna markii dambe dib ugu laabtay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool
laba gamcood wax ku qaban karaane wada jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane anisweeshano walaalayaal aan wada jirino way walaalayaal anisweeshano walaalayaal aan wada jirino way walaalayaal
maalin wanaagsan nadilaana saaxiibyaal barnaamijka falaqaynta wararka ayaad degeysanaysaan raadiyaha cadaado ayuuna idinka imaanayaa saaxiibyaal qeybihii dhexe barnaamijkana ee waan ku siisaqaynaa hay-adaha ammaanka dalka turkiga ayaa waxay sheegeen in howlgal ay kusoo qabteen ugu yaraan shan boqol iyo konton muhaajiriin ah oo ku sugnaa gobolka adriin ee waqooyi galbeed ee wadanka turkiga sida laga soo xoogtay ila dhanka ammaanka ah ayaa la sheegaya in ciidamada jumadiyadan ee wadanka turkiga iyo ku ilaalada xuduudaha howlgal ay qaadeen inay ka fuliyeen degmooyinka ku yaala galbeedka bari ee wadankaasi oo wadanka turkiga wakaalada wararka ee turkiga ee alandola ayaa sheegaysa in muhaajiriinta laga soo xirxiray howlgalkaasi lagu soo xiray ay sheegatay in ay ku jiraan soomaali morocco siriyaan ciraaq iiraan bakistan iyo afghanistan iyo sidoo kale waddanka bangaladesh muhaajiriintaasi la xiray ayaa la sheegay in la qabtay xilli ay doonayeen inay u tahriibaan dalka wadamada yurubka ilaa laba boqol lixdan iyo sideed kun oo tahriibyaal ah ayaa laga qabtay turkiga tan iyo sanadkii labada kun iyo sideed tobanka sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha ee waddankaasi malin wanaagsan ayaanadi leenahaa saaxiibyaal barnaamijka falaqeynta wararka ayaad degeysanaysaan raadiyaha cadaado ayuuna idinka imaanaya saaxiibyaal markaan magaalada garowe caasimada dowladda puntland saacadaha soo socdaha ayaa waxaa lagu wadaa in magaalada garowe caasimada puntland uu ka furmo shirweyne looga hadlayo xaaladda soomaaliya oo ka qeybgalayaan madaxda sare ee dalka iyo xubnaha federaalka qeybta ka ah ee dowlad goboleedyada madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulah farmaajo ayaa saacadaha soo aadan waxa uu ku wajahan yahay magaalada garowe waxaana haddan halkaasi ku sugan madaxda dowlad goboleedyada intooda badan marka laga reebo madaxweynaha galmudug axmed cali gel xaaf ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa gaaray shalay garowe waxaana xalay halkaas uu kulamo kala duno la qaatay madaxda xubnaha federaalka qeybta ka ah ee dowlad goboleedyada sida madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare shirkaasi ayaa waxaa la sheegay in diradda laga saarayo islamarkaasna ee looga hadlaya nooca doorasho waddan ka dhacays iyo sidoo kale daweysa dastuurka ee qabiil qoraalka ah ee waddanka shirkaani ayaa kusoo beegmaya xilli xisad cusub u dhalatay oo ay ka dhalatay sharciga doorashooyinka oo ay ansixiyeen ee golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya oo ay meel mariyeen maalinkai khamiista taarada ee ku aseysneed ee labada bisha shanaad ee may sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka barnaamijka falaqeynta wararka ayaa degeysanaysaan raadiyaha cadaado ayuuna idinka imanay saaxiibayaal intaas ayaan jecel lahay saakayna kusoo gabagaya barnaamijka barnaamijka waxaa soo saaray in la socodsiya anigo xasana waxaa ii farsameynaya saaxiibka imaad nuure axmed tan intaan barnaamijka dibdib ugu kulmi doono maalin wanaagsan
siiyo wadamooyin sidago danka siiyo geedaha dadkana aan ka baylinin doonta aan jeclaayo ha dagaalin ha iga didinin soo kaxee dabataan
waxaa tahay daruurama sobkiinka taay